bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warkacowa kuwooda ugu darkoran waxaa ka mid ah ciidamada macawisliyada gobolka hiiraan oo ku dhawaaqay howlgal cusub oo ka dhan ah al-shabaab mararkii ugu dambeeyey dagaal ka qarxay deegaanka galcad ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda soomaaliya oo daahfuray hay-adda sharciyeynta adeegyada iyo beeraha ee dalka wafdi ka socda xukuumadda soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka madre oo gaaray magaalada laascaanood warka dibadana waxaaad ku dhegeysan doontaan dagaalo qaraar oo ka socda marinka khaza qodobadaasi wixii ku soo kordhaa ayaad warka ku dhegeysan doontaan hadduu eebenu qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warkaco waa kuwooda ugu doorkaroon markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan aynu ku bilaabnay ciidamada macaawisleyada gobolka hiiraan ayaa ku dhawaaqay howlgal cusub oo ka dhan ah al-shabaab bashiir cali daahir ayaa warkaani inoo faahfaahinaya ayadoo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyey ay ka socdaan deegaano ka tirsan xadka ay wadaagaan gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe kaasoo ay wadaan ciidamada deegaanka ee macawisleyda inta badanna ay ku doonayaan sidii al-shabaab ay ugu saari lahaayeen deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolka hiiraan saraakiisha macawisleyda ee ku sugan furmaha dagaalka ee xadka ay wadaagaan gobolada shabeellaha dhexe hiiraan ayaa sheegay in haatan ay diyaar u yihiin ciidamada deegaanka ee macawisleyda inay al-shabaab ka saaraan goob walba ay joogaan inta badanna ay isku furi doonaan hiiraan gobolka shabeellaha dhexe iyo gobolada dhexe xilli ay tilmaameen in al-shabaabka soo galay deegaanadaasi ay ka saari doonaan ka cudud badan oo ka hub badan oo ka xoog badan oo cad waddankoodii xoog hore ugala baxay ay tabartaas inay ku soo aadaan ay ku maamulaan doonaya kuwaasna waxaan leeyahay ha xasuustaanu meeshaan deegaanka ah waa meeshii awal looga bilaabay dagaalka waana meeshii lagu cirib jari lahaaye ay ku cirib jarmi lahaayeen meel kastay joogaan wadnanay xukumaayeen meelay joogeen annagu ma aadin ayagaan soo aadin laakiin ilaahay waxaan ka rajaynaynaa ummad dambe oo soomaaliyeed inayna dhibin waxaan rabnaa marka dadka la mid ah ama haddee bidmahaye ka sarreeya oo ilaa isteed leh oo ilaa heer madaxweyne leh oo gobolladan soomaaliya oo dhan iyo dhulkan ay joogaan oo muqdisho ku xaan oo maalka ilaahay siiya iyo maamulka haysta warray soo baxa dalkan nimankan naflacaariga ah oo israacin keliya raba ma ni aad aadi lahaydeen iyo jidadkeedii ka gooyaan oo la kala xayirmo jidku waa furaynaa insha allah waxaan rabnaa xamar ilamaayo gobollada dhexe inay isku furno arrimahan ayaa waxay ku soo aadayaan xilli dagaallo culus ay ka dhaceen maalmihii lasoo dhaafay xadka ay wadaagaan gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan kaasoo u dhexeeyey ciidamada deegaanka iyo dagaalamayaasha al-shabaab faahfaahin dharaad ah ayaa ka soo baxaya dagaal xoogan oo duurnimadii maanta ka qarxay tuulada galcad ee gobolka hiiraan ee u dhexaysa deegaanada abuure iyo halgan dagaalka ayaa u dhexeeya ciidanka deegaanka iyo dagaalamayaasha al-shabaab kaasi oo sababay khasaaro xoogan dadka deegaanka ayaa sheegay in goob ay isku urursanayeen al-shabaab la ogaaday kadibna ay weerar ku qaadeen ciidanka deegaanka ee hiiraan dagaalka ayaa soconaya saacada maadaama uu salaadii duur kadib bilowday rasaas culus iyadoo khasaaraha ka dhashay dagaalkana aan la ogeyn inta uu la eg yahay dhinaca kale taliyaha ciidamada lugta ee xoogga dalka soomaaliyeed janal khaalid cabdullaahi sheekh cumar sahal iyo saraakiil kale oo ciidan ayaa gaaray furimaha hore ee dagaalka ka dhanka ah al-shabaab gaar ahaan degmada muqikori ee gobolkaasi hiiraan sidoo kale janal khaalid cabdullaahi sheekh cumar sahal ayaa waxa uu hordhac u yahay wafdi ballaaran oo la filayo in ay dhowaan soo gaaraan degmada muqikori ee gobolka hiiraan ra-iisul ku-xigeenka labaad ee xukuumadda soomaaliya ayaa daafuray hay-adda sharciyeynta adeegyada iyo beeraha dalka cabdirasaaq suleymaan ayaa muqdisho warkan ka soo diray munaasibada lagu daafuray hay-adda sharciyeynta adeegyada beeraha soomaaliyeed ee saares ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana ka soo qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka xubno ka tirsan golayaasha dowladda soomaaliya dowlad goboleedyada dalka beeraleyda marti sharaf kale iyo wakiillo ka socday hay-adaha caalamiga ee wasaaradda beeraha ka taageera dhanka beeraha barayaha guud ee hay-adda sayres cabdi maxamed xuseen ayaa ugu horraynba ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee loo soo maray aas-aaska hay-adda saares iyo weliba waxyaabaha ay higsanayso mustaqbalka dhow ee hay-addu wax ka qaban doonto waxaan rabaa inaan guda galo sares maxay ku fadhisaa markii laga hadlaayo
dhinaca beeraha marka waxaan rabaa presentation oo ka hadlayo oo ho- kormar guud sameynayo hay-adda saris inaan halkan kasoo jeediyo Een, barna- in barnaamijka wuxuu- presentation wuxuu ku qoran yahay luqadda englishka soomaaliya ku hadlaya Een, beesha caalamka laftirkeeda ayadna englishka ay- ay akrisan doontaa marka labada saasaan ku cover garaynaynaa Een, siduu mcga hore u sheegay oo ninkii iga horeeyey een, safar aad u dheer u ahay oo sideed sana ka badan qaatay marka safarkan iyo muhiimaddu lahaan rabnaa maanta inaan halkan aan ka jeedino marka een, waxyaabaha aan ka hadli doono waxay tahay kow in aan ka bixino kow how outline-ka yani xaalad wadanka beeraha markii laga hadlaayo say tahay iyo saris goormee la- la- maxaa la establishmentiga ama asaaskeeda kasoo bilowday In regulatoryga backgroundka ama sharciyeynta caalamka oo dhan caalam kasoo bilow regionka ama gobolka somali level In mandate-ka hay-adda adeegyaday bixiso prioritiska waxyaaba horu tabintuu leh iyo sidoo kale hay-adaha aan la shaqeyno hadday noqon lahayd adduunka hadday noqon lahayd gobolka hadday noqon lahayd wadanka gudihiisa wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye ayaa carabka ku adkeeyey in hay-adda sharciyeynta adeegyada beeraha soomaaliyeed ee saaris ay si weyn uga shaqayn doonto adeegyada kala duwan ee loo fidiyo beeralayda dalka dowlad ahaan runtii maanta iyo wasaarad ahaanba waxaanu ku faraxsannahay inaynu maanta halkan kaga dhawaaqno howlgalka la howlgeliyey een, hay-adda horumarinta sharciyeynta iyo kontaroolka adeegyada beeraha oo sida la sheegay markii ingiriis lasoo gaabiyo saris la dhaho inaanu halkan aniga iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka kaga dhawaaqno ra-iisul wasaareu iga dambayn doono inay tahay hay-ad howlgashay oo dalka ka shaqaynaysa kadib markii ay heshay sharciyad buuxda oo ay ku howlgasho oo broseskii hadda guddoomiyayaasha baarlamaanku ka hadlayeen ay martay kabacdina madaxweynaha jamhuuriyaddu ku sharciyeeyey sharci nambar soddon iyo labo laba kun labaatan iyo afar iyada iyo shuruuc kale oo ay ku shaqayn doonto hay-adda saris waa hay-ad aada iyo aada u muhiima sidii hadda maanta oo dhan lainoo sharaxayey oo wax weyn ka qaban doonta nidaaminta qaab beereedkeenna taageerada bulshada beeralayda ah iyo kontaroolka waxyaalaha dalka soo gelaya ama ka baxaya ee dhinaca beeraha oo ay ka mid yihiin sidii la sheegay abuurada ay ka mid yihiin waxyaalaha beeraha la- lagula dagaalamo cayayaanada beeraha iyo waxyaalaha beeraha lagu tayeeyo ama fertilizerska la dhaho ee beeraha lagu lagu xoojiyo wax soo saarkooda oo u baahan cilmi u baahan wax kasta oo aad ku darayso cunto la quudanayo ama aad ku siyaadinayso wax soo saarkooda ama aad cayayaanka oo qaarkood laga yaabo inuu dareemo ahaan ku dhow yahay kuwa bini aadamka oo kale dareemo leh uu leeyahay sunta aad ku dirayso inay tahay wax waliba inay cilmi ku socdaan si cilmiya ku socdaan tayo ku socdaan qadir la og yahay ku socdaan ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee dalka jibriil cabdirashiid xaaji oo si rasmiya u daafuray hay-adda sharciyeynta adeegyada iyo beeralayda soomaaliyeed ee saris ayaa sheegay in maanta laga bilaabo hay-adda sayras looga baahan yahay garab istaagga beeralayda soomaaliyeed sharcina ay u haysato inaan maanta idinkala soo qayb galo xafladan daafurka ee hay-addan saris ee muhiimadda hay-addan dib ugu laaban maayo waxaa la sheegay ee raggii iga horreeyo dhanaa meeshaan ka sheegay laakiin laba nuqdo oo gaagaabanaan rabaa inaan halkan ka faro oo inay si degdeg waxooga qabtaan aan rajaynay haddii ilaah yidhaahdo midda koowaad waa dabcan marka aad fiirisid abuurka dalkan yaalla ee marka aad meelaha abuurka lagu gado aad tegtid Eh, waxaad arkaysaa boqolaal kun oo abuuro oo aadan weligaa arkin iyo kuwa aad hore u arki jirtay kuwaasoo waxtarkoodii iyo waxdheefkooda aan la aqoonin inay horta wax ka qabtaan aan rajaynaya ilaahay idinkiisa Eh, midda labaad eh, airportka inta badan ani iyo wasiir maareeye maraan mm, wasiirka ganacsiga ahayaan isku soo qaadna dhowr jeer waxaa airportka ka soo dega waxyaaba runtii asaasiyaad u ah dalkan ee niyad jibinaya beeraleyda dalkan ee ay ka mid yihiin kabsar caleen alxaga- waxay kasoo degtaa airportkan iyo nyaanya marolooy iyo maxay ahaatee basbaas iyo wax lamid ah marka waxaan rajaynayaa barnaamijkaas inay eh, si degdega waxooga qabtaan hay-addan marka waxaan u malaynaa hay-addan hadeertaan eh, maanta halkan looga dhawaaqi doono shaqo waxay- wax- waxa u yaallo waxa ay suuqgeeyaan horta waa hayaan dalkan wuu wuu yaallaa macnaha haddii abuur kasta oo dalkan lagu beero ee lamba wan aan ka noqono macnaheed waxa waaye waxaan suuqgeynaan haynaa dalka aan hay-addaanna waa hay-adda keligeed macnaha hay-adda keliyaho warkeeda la dhegaysan karo waaye sababtoo sida oo nin beeraleya marka ah, haddii halkan uga dhawaajiyey inay mooski dhoofin waayeen hay-addan la-aanteedii maanta markaadaan ugu faraxsannahay inaan een, halkan aan ka daafurno Ee, runtii waxaan aada uga mahad celinayaa wasiir maareeye oo runtii ah meel kasta oo la geeyo ku fiican wasiir maareeye haddii haddii beeraha la geeyna waa ku fiican yahay haddii warfaafin la geeyna waa meel kastoo la geeyaa wasiir maareeye waa ku fiican yahay, waa ku ammaanaya runtii wasaaraddana waa ammaanayaa ilaahay idinkiisa Een, agaasimahana een, waxaan u rajaynayaa guul iyo inuu insha allahu ka midho dhaliyo hay-addan Een, macnaha caqliyadda oo wasiir maareeye maanta wuxuu kusoo aadiyey taariikh cajiib ah runtii maanta waxaa waye labaatan iyo shantii bishii shanaad labaatan iyo shan marka hay-ad muhiim inay halkaas ka tahay waxaan ka dareemaynaa taariikhda uu kusoo aadiyey daafurkeeda marka maanta oo ay taariikhdu tahay labaatan iyo shantii bishii shanaad laba kun labaatan iyo shan hay-adda saris ayaan si dhammaystiran u daafurayna haddii ilaah yidhahdo maanta laga bilaabo waa noo daafuranta insha allah hay-addaas cabdirasaaq xaaji saleebaan wafdi ka socda xukuumadda soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyadii ee gobolka banaadir ayaa gaaray magaalada laascaanood maxamed cali ayaa inoo faahfaahinaya waxaa magaalada laascaanood ee caasimada dowlad goboleedka s c khaatuma soo gaadhay wafdi ka socda guddida qaranka ee kormeerka iyo qiimaynta oo ka kooban dowlad goboleedada iyo gobolka banaadir iyo weliba sidoo kale saraakiisha waaxda kormeerka iyo qiimaynta ee xarumaha dhexe ee wasaaradda qorsheynta qaranka ayadoona wafdigan uu hogaaminaya agaasimaha kormeerka iyo qiimaynta ee wasaaradda qorsheynta dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamuud siciid nuur waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada laascaanood ee xarunta dowlad goboleedka s c khaatumo kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka s c khaatumo waxaana ugu horeyntii halkaa ka hadlay oo ka warbixiyey safarkan ay kusoo gaadheen magaalada laascaanood ee xarunta dowlad goboleedka s c khaatumo agaasimaha kormeerka iyo qiimaynta wasaaradda qorsheynta ibrahim aadid runtii een, safarkan wuxuu ahaa safar khayr ee, safar ee, runtii smuut ah waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ee, guud ahaan ee, saraakiishii dowladda ee agaasimayaashii guud ee nagu soo dhoweeyey ee, garoonka diyaaradaha ee magaalada laascaanood Ee, si gaara waxaan ugu mahad celinaya wasaaradda qorsheynta ee, agaasimaha guud agaasimaha kormeerka iyo qiimeynta iyo agaasimayaasha Ee, farxad bay maanta noo tahay inaan ee, laascaanood ku sugannahay aniga sanadkan ee, gudihiisa waa shi- waa ee, safarkii saddexaad oo aan shaqo runtii ee, ugu imaado Ee, safarkan laakiin waa ka duwan yahay ee, safaradii hore Ee, waxaan wada soconnaa ee, agaasimayaasha kormeerka iyo qiimeynta ee dhammaan dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir oo marka een, wadar ahaan ay u kulmaan la isku yidhaahdo guddiga ee, qaran ee kormeerka iyo qiimaynta Een, waxaan qaban doonaa haddii alla idinku yeelan doonaa magaalada lascaanood shirkii lixaad ee guddiga qaran ee kormeerka iyo qiimaynta iyo sidoo kale tababar een, muddo isbuuc socon doona oo la xiriira ee, arrimaha een, qorshaha horumarinta qaranka ee, diyaarinta ee, warbixinada qorshaha horumarinta ee, qaranka oo dhowaan ee, maxaa la yidhaahdaa dalka ee, laga hirgeliyey ee, bilaabistiisii ay ka waxaa- hirgelintiisii ay ka bilaabatay Ee, farxad gaaray runtii noo tahay in een, aan doorannay in caasimadda ee, maamul goboleedka s c khaatuma oo een, magaalada laascaanood aan ku qabanno waa uga mahad celinaynaa runtii ee, soo dhoweynta ee diiran oo maanta garoonka naloogu sameeyey Ee, waxaan rajaynaynaa in ay tusno mujtamaca soomaaliyeed iyo guud ahaan ee, dowladdaba in s c khaatuma lagu qaban karo shirar ay martigelin karto shirar noocana kuwo la mid ah iyo kuwo maxaa la yidhaahdaa ee, ka waaweynba ee mudane agaasime een, waa wada joognaa isbuucan oo dhan haddii ee, alla idmo ee, shirkaas lixaad ee guddiga baranay kormeerka iyo qiimeyntana waa yeelan doonaa iyo sidoo kale tababarka muddada socon doona oo saraakiisha ay ka faa'iidaysan doonaan saraakiisha waaxda kormeerka iyo qiimeynta ee xarunta dhexe wasaaradda qorsheynta qaranka ee guddiga qaran ee kormeerka iyo qiimeynta matalaya dhammaan maamul goboleedyada iyo waaxaha qorsheynta iyo kormeerka iyo qiimeynta ee ssc khaatum dhammaan wasaaradaha kala duwan annagoo ah wafti ka socda waxa loo yaqaan wasaaradda qorsheynta federaalka iyo maamul goboleedada qaranka soomaaliya oo ay maanta shirkiisa berri insha allah haddii ilahay ka dhigo wasaaradda qorsheynta ssc khaatumo ay martigelin doonto markii ugu horreysay maamul goboleedada shirkooda lagu qabtana ay tahay halkaad naga dhegaysanaysaana waa reedow jowhar markana warka dibadda israa'iil ayaa dhammaanay ciidankada lugta iyo kuwa taangiyada gelisay gudaha magaalada khaza sida ay ku warantay warbaahinta israa'iil waxaa halkaasi ka socda dagaallo culus waxaana la arkayaa diyaaradaha qumaatiga u kaca israa'iil oo kasa ka dadgureynaya askarta dhaawaca ah iyadoo oo israa'iil ay sii ballaarisay duuqeymadeeda ay ku hasuuqayso shacabka reer khaza dagaalyahanada khazaam ayaa sheegaya in ay bariga magaalada kanyuunis ka fuliyeen howlgal ballaaran oo ay la beegsadeen ciidamada israa'iil kuwaas oo ay ka dhigeen wax la deliya iyo kuwa la dhaawacay dhinaca kale dhawaqa digniinta weerarka ayaa laga maqlaya goobo badan oo ka mid ah deegaanada israa'iil ay xoogga ku haysato oo ay ku jirto quduus ciidamada israa'iil oo sheegtay in ay arkeen gantaal laga soo riday yemen oo deegaanadaasi kusoo jeeda saaxiibada aanu jecelnahay war wixii dalka iyo dibadda cawana soo gaaray waaniga intaa cidduu warka iga seeganaya waxay dib ugu daalaacan karaan barta aynu facebook ku leenahay eraydow jowhar sidaas iyo nabadgelyo